ka saare subax wanaagsan intiisaa kaasama ku toosto dantooda soofi allaw siyaadjia subax wanaagsan intiisaa kaasama ku toosto dantooda soofi allaw siyaadjia subax wanaagsan
subax wanaagsan dhegeystayaal meelbo joogtaan silib oona maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka baryadii weliba beerlula dhegeystayaal barnaamijka baryadii beerl waxaad la socodsiin doontaa anigoo ahaa luulaadan xuseen dhanka farsamada waa bilaal daahirwaaney dhegeystayaasheena ku sugan afarta xaafadood ee magaalada beledweyne weli beledweyne ee deegaanada ku xeeran waxay barnaamijka kaga qeyb qaadan karaan islamarkaana ay si toos usoo wici karaan ibir lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraaleedka noogu soo diri kara furahalaa saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furahalaa saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qad ku jiraalo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystayaasheena dib kala soo qabsaday barnaamijka barydiya baarul barnaamijka waxay kaga qeyb qaadan karaan ibir lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraaleedkii noogu soo diri kara furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qad ku jiraalo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystahan fariintiin isuu gaarsiiso waxa ay leedahay waa id islaami raadiyo baarula magacaygu waa ikhlaas waxa aan joogaa xaafadda baaxadda weyn ee kooshin saaka si wanaagsan baa loogu waabaraystay hadalhayntuna waa beerula ayay leeda aad iyaad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadsanaa waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qad ku jiraalo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystayaasheena dibka lasoo qabsaday barnaamijka baraydiyo baarulo barnaamijku waxay kaga qeyb qaadan karaan ibir lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha qad ku jiraalo asalaamu calaykum
waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow magacaaga eelkaa nagala soo hadleyso
axmed aldhaacaajo degmada jawiil sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka
fiican ayaa loogu bariistay oo fiican tahay hal
aad ayaad u mahadsantahay axmed sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qadku jiro alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahana qadka telefoonka ayaa ka goy waan filayan dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qadku jiro alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahana qadka telefoonka ayaa ka goay waan filayan dib ugu soo laaban doona haddii uu waqtigu u saamixa dhegeystayaashana dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerula barnaamijku waxay kaga qeyb qaadan karaan ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo furimo qoraalidka noogu soo diri kara furaha la saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadka ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doona haddii uu waqtigu u saamixa qaybihii hore ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaal badan ayaa qadka telefoonka soo taraya islamarkaana jecel barnaamijkiinay nagala qayb qaataan dhegeystayaal kale ayaa dhankaay fariimahana fariimiinu soo gaarsiinayay dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doona haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doona haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum subax lamida soo dhow magacaga yeelka nagala soo hadleyso sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka aad ayaad u mahadsantaha caaisha sida quruxda badan ee barnaamijkii nagala qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaana qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystayaashana dib kala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerlo barnaamijku waxay kaga qeyb qaadan karaan ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraaleedka noogu soo diri kara furaha lah saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaan fariintiinu soo gaarsiiyey waxa uu leey magacii guwa cabdi waxaan joogaa xaafadda raadeerka saaka si wanaagsan baa loogu waabariistay hadalhayntuna waa beerula aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha qadka ku jira allo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya on dib ugu soo laaban doono haddii uu wakhtigu u saamixo dhegeystahan kale ee fariintiinu soo gaarsiisa waxa ay leedahay magaciigu waa hodan waxaan joogaa xaafadda howlwadaag gobaha waxbarashada kuwa caafimaadka saaki waa loo dareeray beerula jiroo joog ayay leedahay aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatsana waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha qadka ku jira allo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam soo dhowo magaca yeelkaa nagala soo hadleyso
waxaan joogaa doonsuuqla
magacaagana
magacayga farxaan nasan ibraahim sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka
maasha allah labadaa laba breysay
aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadato aan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale ee qadka ku jira allo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystayaasheena dib kala soo qabsaday barnaamijka bareediya baarul barnaamijka waxay kaga qayb qaadan karaan islamarkaana ay si toos usoo wici karaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraaleedka inoogu soo diri kara furaha la saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal wacalaykum salaam soo dhowo magaca yeelkaa nagala soo hadleyso
magacayga sura gabdha xaafadda guushin sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka si fiican looga wabareysta goobaha gab caafimaadka cagaadiidka gaarisa
aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadati waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale ee qadka ku jira allo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystahan fariintiinu soo gaarsiiyo waxa uu leeyahay magaciigu waa cali waxaan joogaa xaafadda howlwadaag gaar ahaan land suuq sare goobaha waxbarashada kuwa caafimaadka saaki waa loo dareeray ayuu le aad iyo aad u mahadsan tahay dhegeystaha qadka ku jira allo asalaamu calaykum
waaleykum salaam walaal soo dhowo magaca yeelkaa nagala soo hadleyso
waa maxamed ojooga xaafadda nuur xamad sida loogu waabariista halkaad ku sugan tahay saaka
aad ayaa looga wabareystay goobaha waxbarashada iyo goobaha ganacsiga aad ayaa saaga looga wabareystay
aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale ee qad ku jira allo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale ee qadka ku jira allo asalaamu calaykum dhegeystaha kalen qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystayaashan dib kala soo qabsaday barnaamijka bareediyo baarulo barnaamijka waxay kaga qayb qaadan karaan islamarkaana ay si toos u soo wici karaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayagoo fariimo qoraaleedka inoogu soo diri kara furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadka ku jira allo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale ee qadka ku jira allo asalaamu calaykum silamada dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaan fariintiinu soo gaarsiiso waxa ay leedahay magaciigu waa zamzam waxaan joogaa xaafadda raadeerka ee magaalada balduweyn saaka si wanaagsan baa ugu waabaraysanay dhammaan goobaha bulshada ay isugu yimaadaanna si wanaagsan baa loogu shaqo taga aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatsana waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha qadka ku jira allo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam soo dhowo magacaga yaalkaa nagala soo hadleyso waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono markan waxaad kusoo dhawaataan fariin
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka
qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal badan ayaa qadka telefoonka soo taraya islamarkaana jecel barnaamijka inay nagala qayb qaataan dhegeystayaal kale ayaa dhanka ay fariimahana fariimihiinu soo gaarsiinaya dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doona haddii uu waqtigu u saamaxo eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayo dhegeystayaasheena barnaamijka kaga qayb qaadan karaan dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doona haddii uu waqtigu u saamaxo dhegeystaan fariintiinu soo gaarsiiyo waxa uu leeyahay waa id salaamay daadiyaasha barnaamijka ee farsamayaqaanka magaciigu waa maxamed waxa aan joogaa xaafadda raadeerka gaar ahaan ayuu leeyahay buulo xuube saaka si wanaagsan baa loogu waabariistay hadalhaynta ugu badan bulshada ay hadal hayaan waa beerul ayuu le aad iyaad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadadsana waan kaaga mahad celinaya dhegeystahan fariintiinu soo gaarsiiyo waxa uu leeyahay waa id salaame raadiyo beerula ayay leedahay saakay si wanaagsan baan ugu waabariysano ayaanu idinkala soo hadlay saxaafadda doonka aad iyaad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadadsana waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doonto haddii uu waqtigu u saamaxo qaybihii dambe ee barnaamijka baryadii beerulo ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal badan ayaa qadka telefoonka soo taraya islamarkaana jecel barnaamijka inay nagala qayb qaataan dhegeystayaal kale ayaa dhanka ay fariimahana fariimeynu soo gaarsiinaya dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtigu u saamixa dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya un dib ugu soo laaban doona haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaan fariintiinu soo gaarsiiyo waxa uu leeyahy magaciigu waa xasan maxamed waxaan joogaa xaafadda garguurte saakay si wanaagsan baa loogu waabariistay beerula jiroo joog ayuu le aad iyaad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadadsana waan kaaga mahad celinaya dhegeystahan kale waxay leedahay waa id islaami raadiyo beerula magacaygu waa faadumo waxaan joogaa xaafadda hilaac ee magaalada beledweyn si wanaagsan baa loogu waabariistay beerlula guul ayaan u rajeynaya aad iyaad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadadsana waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha qadku jira alo salaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahan qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayan dib ugu soo laaban doona haddii uu waqtigu u saamixo dhegeystaha kale qad ku jira alo salaamu calaykum salamada dhegeystaha kalena qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filayom dib ugu soo laaban doono haddii uu waqtiga u saamixo eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan iyo dhegeystayaashana barnaamijka kaga qayb qaadan karaan dhegeystaan fariintan soo gaarsiiyo waxa uu leeyahay magacaygu waa kaafiyare waxaan joogaa xaafadda raadeerka ee beledweyne saaka si wanaagsan baan ugu waabaraysana hadalhaynta beerula aad iyaad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadadsana waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha qad ku jira alo salaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhow magacaga yalkaa nagala soo hadleyso sida loogu waabaraysata halkaad ku sugan tahay saaka aad ayaad mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya guud ahaan inta ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka brediyo beerula intaa barnaamijkan barnaamijkiisa dib u kulmayna sida iyo ammaana allah
Thank you.